Dr Maxamed Cusmaan, oo ka mid ah dhakhaatiirta ka howlgasha magaalada Jawhar, ayaa bulshada ugu digay in ay ka digtoonaadaan xanuunada ka dhasha xilliyada jiilaalka ama qoraxeedka kululeeda jira. Xanuunada uu ka digay dhakhtarka ayaa waxaa ka mid ah shuban biyoodka, malaariyada, tiifowga, kaadi dhiigta iyo cuduro kale oo badan kuwaas oo uu sheegay in ay ka dhashaan goobaha biyaha ku haran isla markaana saameyn ku yeelan kara bulshada. Dr Maxamed Cusmaan ayaa ka warbixiyay saameynta caafimaad iyo cudurada ka dhasha xilliyada jiilaalka.
Jiilaalku dhaco inta badan dadku waxay soo aadaan meelaha ay ka helayaan biyaha sida webiga iyo meelaha u dhadhow waad dareemi kartaa hadda xilliga aan ku jirno webiga biyaha aad buu u yareeyey waxaa laga yaabaa marka meel yar oo biyo ku jiraan inay dhowr iyo toban qoys oo meel kala duwan ka kala yimid ay iskugu yimaadaan ayagoo markaas naftooda iyo xoolahoodii oo raadinaya waxay cabaan runtii biyahaas waxyaabo badanaa ka dhalanayo caafimaad daraa ka dhalanayso sida waxaa ka dhalanayo inay ka dhashaan baleersiyadii typhoidkii malaariyadii waxaa kaloo xilliyada inta badan dabeesha ee socoto dhalan karo waxay la yidhahdo waxyaabahan comacold la isku yidhahdo ama hergebka ayadoo markaas dadku inta badan ee ku faafo maadaama dadkii ay hal xero ay ku wada jiraan inta badan hergebka waa la kala qaadaa wuxuuna ku faafaa sida ugu dhaqsiyaha badan marka sababta keenayso in cunugan maxaa la dhihi jiray uu hergebkii qaado oo usii gudbiyo cunug kalo maadaama dadka hal xeendaab ku wada jiraan cudurada ugu badan oo dhalan kara waa hergebkii kaneecadii maxaa la dhihi jiray kaada dhiigtii xiliyada jiilaalka inta badan way bataan aada umahadsan tahay in laga hortago ama maxaa la dhihi jiray la xakameeyo runtii waxaa looga hortagi karaa isleeyahay in la sameeyo awaarnaase ama wacyigelin la sameeyo bulshada loo sheego meeshaas ay iskugu imaanayaan riskiga ka dhalan karo tusaale dadkan waa dad soo qaxay oo abaar ay soo qaxisay markay meelahaasoo kala yimaadaan waxaa roon in hay-aduhu iyo wasaaradaha laftigooda dowladda ka qayb qaadato dadkii dib u dejin loo sameeyo haddii water track waxa ladhahayo loo sameeyo biyo loo dhaamiyo dadkii meelihii ay deganaayeen biyaha wasaqda ay kacabaayeen laga raro loo sheego waxaan ay isticmaalayaan inay ka dhalan karto cudurro badan ka dhal karaan biyaha laftigooda ay isticmaalayaan in loo sheego oo la wacyigeliyo taasaa looga hortagi karaa waxaa in la daaweeyo in laga hortago runtii in laga hortagaa fudud marka waxaan aniga dhihi lahay wacyigelin in loo sameeyo bulshada meelaha iskugu timid sida hadda waa dareemi kartaa i d b yada magaalada ku yaalo dadkii hore u deganaayo maahana dad kaleentaa yimid waa dareemi kartaa marka meel ciidaba marka hore biila-aan ka jirtay cuntola-aan ka jirtay hooyla-aan ka jirtay haddii maxaa dhihi jiray dad kaloo soo barakacyaal ay yimaadaan culeyskeeda waa dareemi kartaa marka dadkaas in la wacyigeliyo oo marka horeba ay ogaadaan wixii ka dhalan kara meeshaas saas unbaa looga hortagi karaa xiliyadan jiilaalka waxaa inta badan dadka ku dhaqan jiinka webiga soo rita cudurka shuban biyoodka kuwaa oo galaafta nolosha caruurta iyo dadka da-da ah oo u geeriyooda xanuunkaasi